Degmada Xarfo ee gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulankan oo ku saabsanaa sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa ahmiyadda doorashooyinka qof iyo cod ee Puntland waxaana kulanka ka qayb galay xubno ka mid ah maamulka degmadaasi iyo bulshada qeybaheeda kala duwan guddoomiyaha degmada Xarfo Sheekh Cabduqaadir Cumar Jaylaani ayaa ka warramaya muhiimadda kulankan degmada xarfo in badan baa waxaa laga qabtay wacyigelin tanoo kale ah ama ha noqoto qoysqoys in loo hadlo ama ha noqoto maamul ama ha noqoto wacyigelin noocaan oo kale ah way ku mahadsan yihiin reer xarfo siday u fahamsan yihiin iyo deegaamadeedaba wacyigelinta iyo in qof iyo cod la helo xaqiiqatan markii aan run isku sheegno qof iyo cod in la helo waxaa ku jira in dalkeenna masiirkiisa aan ka shaqayno wanaagna uu noqdo ilaahay mahaddiisa sacyi badan iyo juhdi badan aan bixinnay oo hormuud uu yahay duqa degmada gaalkacyo waxaana laku daray buugga gaalkacyo d d fka la yidhaahdo oo ah in gaalkacya waxay hesho aan qayb ku leenahay qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wadajira u soo dhoweeyey doorashooyinka qof iyo cod ee puntland markii la helo qof doorasho qof iyo coda la helo in la wadaago wax maanta wax dowladda la wadaago dowladda la dooraysa in la wadaago baa imaanaysa markaasa qof la qanci karaa qofkii codku reebana raallu noqonaya odayna eedayn mahayo beelna eedayn mahayo qofkii codkiisa ku guulaystaana kaan dooranay weeyo la xisaabtami doono uradii haweenka dhallinyaradii diyaar waxay u yihiin inay dhiix iyo dhuugaba u shubaan codkooda inay wax ku doortaan masiirkooda madaxweynuhu ku hagaya maanta reer xarfa waa hal mid ah hadday tahay nabadoon hadday tahay maamul hadday tahay haween hal far aannu nahay waa soo dhoweeyaynaa geeddi caana leh qof iyo cod maanta inaannu qof walba codkiisa waxna uu ku dooran karo asna la dooran karo
aad iyo aad baannu ugu faraxsannahay waana ku qanacsannahay si mugya miisaanlana waa u soo dhowaynaynaa